halkani huwa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti toddobada bisha toddobaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaana idaacadda daadihinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a rag hubaysan oo ka tirsan ururka al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday gudahana u galay dhismaha oto ota ee magaalada muqdisho oo ah xarun wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen waxaad sidoo kale aad maqli doontaan taliya ka tirsan ciidamada somalilan ee taleex oo la dilay somalilan ayaa puntland ku eedeysay inay taliyaha ku dishay weerar jidgooyo ah waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ku dhowaad shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba qaraax oo maanta ka dhacay xarunta ooto oto ee magaalada muqdisho oo dhismo u ah wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee soomaaliya goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyada ay qaraxa baabuurka la egteen ganjeelka dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha gudaheeda kadibna ay saddex nin oo hubaysan gudaha u galeen dhismaha ciidamada amniga ayaa nimankaasi hubaysan la galay dagaal muddo qaatay halkaasina waxaa markii dambe ay ku dileen ayagii goobjoogayaal ayaa sheegaya in shaqaale ka tirsan dowladda ay xarunta ku go-doomeen kuwaasi oo markii dambena la badbaadiyey dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan shaqaale ka tirsan wasaaradda gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha ururka al-shabaab ah ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bombeo ayaa maanta oo sabti ah soo gebagabeeyey wadahadallo laba maalmood socday oo uu magaalada biyunyan kula lahaa saraakiil ka socday dowladda kuuriyada waqooyi bombeo wuxuu sheegay in wadahadallada oo socday saacado badan ay ahaayeen kuwo midho dhal ah islamarkaana ay horumar ka sameeyeen qodobadii gundhiga u ahaa wadaxaajoodka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka wuxuu sheegay in xoogga wadahadallada ay ku qotomeen sidii waqti loogu sameyn lahaa burburinta hubka nucleerka kuuriyada waqooyi iyo goobaha lagu bacarimiyo intaba laakiin faahfaahin dheeraad ah kama uusan bixin bambeeyo oo hadda jooga magaalada tokyo ayaa dhanka kale sheegay in la qorsheeyey kulan ay labada dhinac yeelan doonaan labaiyo tobanka bishan luulio kaas oo looga hadli doono sidii maraykanka loogu soo celin lahaa lafaha askartii maraykanka kaga dhimatay dagaalkii labada kuuriya
khasaaraha ka dhashay shil doon oo ka dhacay jasiirad kaga beegan dhinaca koonfureed thailand ayaa sare u kacday oo gaaraysa soddon iyo siddeed dhimasho ah kadib markii la helay shan meed oo horleh kooxaha gurmadka ayaa sheegay in thailand ay ku dhawaaqday maanta in dib loo bilaabo baadigoobka dadkaasi dalxiisayaasha aylal ah kuwaasi oo intooda badanna la sheegay inay u dhasheen dalka shiinaha doontaasi wada dadka ayaa waxa ay kula degtay badweynta markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen dad quusayaala oo biyaha hoostooda gaaray si dadkaasi ay usoo badbaadiyaan ayaa sheegay inay arkayeen in xubno googo-an oo hilbo ilmo iyo sidoo kaleeto dad isugu jiray ay soo arkeen philip intermond oo ah mid ka mid a dadka gurmadkaasi sameeyey ayaa sheegay in wax qalbijab a ay ku ahayd markii ay wadeen gurmadka inay arkeen xubno ibni aadan oo aada u googo-ay laakiinse ay ku guulaysteen in badan dadkaasi in ay soo aruuriyaan hilbahooda doonta degtay ayaa waxa ay waday boqol iyo shan qof waxaana ku jira sagaashan iyo saddex dalxiisayaal ah iyo toban iyo kow shaqaale ah iyo sidoo kaleeto mid ka mid a dadka hago dalxiisayaasha markii doontaasi ay ku qabsatay mawjado dabaylo ah khamiistii dhinaca koonfureed ee thailand badda ku taalla ugu yaraan labaiyo toban qof ayaa la sheegay in lasoo badbaadiyay oo isbitaal la dhigay
dowladda iiraan ayaa xukun daldalaad ah ku fulisay siddeed nin oo lala xiriiriyey weeraro mataano ahaa oo sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ka dhacay magaalada teheraan kuwaas oo ay sheegatay kooxda daacish daldalaadani ayaa lagu dhawaaqay maanta oo sabti ah weeraradii teheraan oo dhacay toddobadii bishii juun ee sanadkii hore ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday xarunta baarlamaanka iyo masaajidka hogaamiyihii hore ee arrimaha diinta iiraan ee geeriyooday aayatullah ruuxullah khomaney qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay toddobiyo toban ruux halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale wakaaladda wararka miisaan ayaa sheegtay in ragga la daldalay ay ku eedeysnaayeen inay la shaqeeyeen oo ay taageero dhaqaale u fidiyeen kooxo argagixiso ah kooxda daacish ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkii teheraan ee sanadkii hore
wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa v o a washington sidii warkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qaraxyo maanta lagu weeraray xarunta ooto oto ee magaalada muqdisho oo ah dhisme ay degan yihiin wasaaradaha amniga qaranka iyo sidoo kaleeto midda arrimaha gudaha maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ayaa xaruntaasi ku qaaday weerar ay u adeegsadeen qaraxyada baabuurta kadibna ay gudaha u galeen xarunta goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan shaqaale ka tirsan dowladda soomaaliya xarunta ambalaasyada amiin ayaa sheegtay in maleeshiyada in ayaa sheegtay meelaha uu qaraxa ka dhacay ee ka qaadeen in ka badan labaatan qof oo dhaawacmay warbixintan waxaa inoo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay inta la hubo kow iyo labaatan kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo gawaari loo adeegsaday oo lala beegsaday xarumaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka oo ku taalla xarunta oto oto oo ku dhow taalada sayidka ee magaalada muqdisho qaraxa hore ayaa abbaaraha kow iyo tobankii barqanimo ka dhacay afaafka hore xarunta oto oto waxaana xigay in kooxo hubaysani ay gudaha u galaan xarumaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha halkaasoo ay israsaasayn socotay muddo saacada ku dhex martay iyaga iyo ciidamada dowladda goobjoogo ku sugan halka uu qaraxu ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey waxyaabihii ay indheheeda ku aragtay maanta inta ka dhaca waa arkaysiin umad soomaaliyeed oo haween iyo rag intaba iskugu jiraan maanta meeshaan ku leeday masiibadana waa mid iska socota oo ummadda soomaaliyeed lagu dallan yahay khasaarada arkaysiin goobjoog aa ka ahayn alxamdulilah ilaah aduu naga bixiyey mahad ilaah iskale ugu yaraan inta qafood aan arkay dhimashadooda ilaa waxay dheeyihiin dhaawacyadana ilaa waxaan ku qiyaasaa sideed qof intay qabsan baabuurka guduhu ku qorxay iridda kuma qarxin qaraxii koowaad guduhu dhex galay oo wasaaradda gudaheeda qarax labaadna wuxuu ka dhacay meeshan bajaajka hadda dhex yaalan tira ahaan marka isku diro aniga dhimashada waa ilaa intaa xisaabiyo toban waa dhaawacyadana sideedaa xisaabiyo intaasaa hubaani
dhinaca kale wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka daahir maxamuud geelle oo shiri jaraa'id u qabtay saxaafadda ayaa ka warbixiyey qaabka uu weerarku u dhacay bulshada soomaaliyeed ee adduunyada daafeeda kala joogta waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii iyo musiibadii saakinta dhacday inta ku dhimatay waxaan leenahay allah u naxariiso inta ku dhaawactana allah caafiyo waxaan rabaa inaan idinla wadaago saakito sidii caadada u ahayd argagixisada al-shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gar daran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan mirihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qoys soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo aan iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco hanti soomaaliyeed iyo astaan soomaaliyeed la dhaawaco masawirka dalka inta la xumayn kara la xumeeyo arrintii way isku dayeen dabcan dowladda soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka soomaalidu ay helaan amni iyo ammaan ka soo reynayey muddooyinkii ugu dambaysay oo tilaabooyin laga qaadayey laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacaya ciidamada amniga iyo dowladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleenna way soo si kooban wakhti yar ayay ku soo afjareen Eh, raggii argagixisada ahaa ee weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay dad soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen wasiirka ayaa dhanka kala sheegay in dadka ku dhaawacmay qaraxan ee wax looga qaban waayay gudaha dalka loo qaadi doono dalka dibaddiisa si loogu soo dabiibo inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacaana dowladda soomaaliya waxaa ka go'an sidii markii horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo haddii waxyeelle ay soo gaartana ay daaweyso daawada haddii ay gudaha ka heli karaana gudaha lagula dadaalo haddii daaweyn dibadda ay u baahan tahayna u baahan yihiinna la qaado oo dowladaha iyo dalalka dowladda soomaaliya amba saaxiibada la'ah amba walaalaha la'ah aniga muddadii koobnayd een dalka dibaddiisa safiirka ka ahaa intaas oo jeer ayaa waxaa la keenay dhaawac soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya ay soo abaabushay keenidiisa iyo daaweyntiisa dhagarta lagu dhaawacana shabaabku ay leeyihiin haddana tii unbaa naga go'an waa lagu dadaalayaa dadka dhaawacan waa la daaweynayaa gudahan wax kaga qabanaynaa kuwan gudaha wax looga qaban karina dibaddaan geynaynaa ciidamaduna waxay u taagan yihiin inay marka horena ka difaacaan marka dambena ka qabtaan mar kale waxaan leeyahay bulshada soomaalida ee dhibaatada soo gaartay inta dhibaato allah u naxariiso qaraxan iyo israsaasayntan ayaa dhacay xilli ay howlahooda shaqo ku jireen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha waxaana goobta mashaqadani ka dhacday dadkii laga soo badbaadiyey ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir siciid muuse qaraxyadan saakay ka dhacay xarunta oto oto ee ay degan yihiin wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ayaa ku soo beegmaya xilli muddo bil ka badan aanay magaalada muqdisho ka dhicin wax qaraxa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid xasan taliyi ka tirsan ciidamada somalilan ee taleex ku sugan ayaa maanta la dilay somalilan ayaa ciidamada maamulka puntland ku eedeysay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii ciidamada somalilan ee taleex gaashaanla sare salebaan cabdi caatay kaasoo somalilan ay sheegtay in lagu dilay weerar jidgooyo ah oo puntland ay ku qaaday wafdi uu ka mid ahaa taliyaha wasiirka biyaha somalilan salebaan cali koore oo warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in ciidamada puntland ay weerar ay sidoo kale dhaawacyo culus gaarsiiyeen mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay guddoomiyihii degmada taleex wasiirka wuxuu sheegay in weerarka uu ka dhacay deegaano u dhow taleex dhegeystayaal maamulka puntland ayaanan wax war ah ka soo saarin dilka taliyaha ciidamada somalilan ee taleex wixii warar ah ee kusoo kordhana idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan iga raalaada dhegeystayaal waxaa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyaheenna wariyaheenna magaalada laasacaano cabdikariin olol cabdikariin galab wanaagsan
galab galab wanaagsan bukhaari
bal faahfaahin naga sii weerarkaasi la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow taleex ee lagu dilay taliyaha ka tirsanaa ciidanka somalilan
bukhaari aad baad umahadsan tahay sida uu warbaahinta usheegay magaalada laascaanood waxaa soo gaaray hadda muddo laga joogo laba saacadood gudoomiyihii degmada xaysimo cabdirashiid maxamed axmed jaamac cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood waxaa lasoo gaarsiiyey dhaawaca salibaan xaafideriye food oo ahaa maayirkii degmada taleex xilli aan halkaasi kula hadalay guddoomiye cabdirashiid wuxuu noo sheegay xalay abaare kowdii markay ahayd inay ka yimaadeen degmada taleex sida uu isagu noo xaqiijiyey deegaanka taleex marka ay ka yimaadeenna waxa ay la kulmeen dhacdo oo uu sheegay in halkaasi ay ku qabsatay deegaanka ay ciidamada puntland ay ka degan yihiin
waa gartay marka maxaa dhacay ayuu yiri guddoomiyaha kadib sidee wax u dhaceen
guddoomiyaha wuxuu noo xaqiijiyey inay laba gaari ahaayeen gaarina uu watay taliyaha ay wada saaraayeen maayirka degmada taleex taliyadan xaaji deriya food midna uu isagu saaraa waxa uu sheegay labada gaari inay kala horreeyeen gaariga taliyuhu inuu ka horreeyey gaarigu isagu saaraana waa uu ka dambeeyey kadib wuxuu yihi gaariga aan watay ayaa waxaa ku timid cillad marka ciladu ku dhacdayna indhaha ayaa ii baktiyay intaan gaariga hagaajisanayay baan waxaan maqlay shil dhacay oo qaabku u dhacay markaas wuxuu yihi xilli habeennimo ahayd markaa isagu ma uu faahfaahin markii dambena waxaan xaqiijinay buuli in uu geeriyooday taliyihii ciidanka somalilan ee degmada tale qeyb ka mid oo degan waa gartay marka ma weerar ayaa qabsaday buu yidhi ee taliyaha kolonyadaas uu la socday
sheegasada guddoomiyaha degmada tale uu sheegay waxa uu sheegay isagu uu xaqiijiyey jidgooye loo dhigtay xaqiijinta uu xaqiijiyayo oo cid innaga si rasmigan uga xaqiijisay aan jirin dhacdadaas maadaama ay yahayd xilli habeenimaha deegaankana laga hurday waxay noqotay hadalka uu guddoomiyuhu sheegay ah in jidgooye loo dhigtay dhanka kale isku dayo xidhiid aanu samaynay ilaa iyo haatan waan raadinayna siday deegaankaasi wax uga dhaceen degmada taleex yaa maamula somaliland mise puntland
ciidamada waxaa jooga degmada taleex ciidamo ka tirsan somaliland oo qaabacsan oo dadka deegaanka ah guddoomiyuhuna wuxuu dhawaan ka tegay magaalada laascanood iyo sarkaalkan kale ee shilka gaari halkaasi ku dhintay xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha degmada taleex waa sidii ahaad
saleebaan xaaji diiriye food guddoomiyaha degmada taleex mar dhaweed ayaa laga qaaday cisbitaalka guud ee magaalada laascanood waxaana loo qaaday magaalada hargeysa dhakhaatiirtu waxay sheegeen in uu baahayay in baaritaan dheeraada lagu sameeyo guddoomiyaha laftigiisu barasaafka gobolka xaysimo isagu uu ladan yahay wax dhibaato oo soo gaaray ma jiro deegaankuna hadda aada buu degan yahay dhimashadii sarkaalka sare ee ciidanka somalilan dhintayna waxaa lasoo gaarsiiyey magaalada laascanood si ay noo xaqiijiyeen eheladiisu
waa mahadsan tahay cabdikariin kaasina waxa uu ahaa wariyaheena magaalada laascaano cabdikariin olol oo khadka si toos ah igugu waramayey halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno guddi ay hore dowladda soomaaliya ugu xil saartay in suuqyo loo soo helo isla mar ahaanta sena la furo suuqii ay xoolihii soomaaliya ugu dhoofin jirtay dalka sacuudi arabiya ayaa toddobaadkan sheegay in xayraaddii sacuudigu ay saareen xoolihii soomaaliya laga qaaday ayna hadda xoololayda soomaaliyeed dhoofin karaan xoolihii ay waddankaasi u dhoofin jireen guddigaasi ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in suuqyo cusub ay u soo heleen xoolaha soomaaliya oo waddanka masar ay sheegtay inay xoolaha soomaaliya qadan doonto cabdiraxmaan faarax khayliye ayaa ka mid a guddigaasi waxaana uu sheegay guddigii technicaalka ahaa oo wasaaradda ka socday khubaradeedii iyo sacuudiga wada kulmay kulankaas baa muddo socday waxaa ka soo baxay iyadana toban qodob tobankii qodob markay ka soo baxeen alxamdulilah waxaa la soo wargeliyey wasiirka si shaksiga in mataqaanaa xoolihii la furayo haddana mataqaanaa oradi xoolihii la furay oo saddex mar ka baabaxday siaad ogdihiin wararka cadaan laga maqlay oo xajkii u socda oo xajka loo dhoofiyey furitaankii guudna mataqana badal xaj buu bilaabanaya laakiin xoolihii walilahi alxamd waa furmatay taana waxay ahayd mishinkii ama mataqaanaa higsigii koowaad wasaaradda ay gaarto higsiga labaadna alxamdulilah oo ahaa in mataqaanaa suuqa cusub la raasho taana alxamdulilah wasaaraddeedan waxbay ka gaarto oo intii aan hadda joognay suuqii masar baa furmay lo baa masar loo dhoofiyey haddana geel baa jira la diyaarinayo masar loo wado cabdiraxmaan faarax khayliye oo ka mid a guddi ay hore dowladda soomaaliya ugu xil saartay in suuqyo loo soo helo islamar ahaantaasna la furo suuqii ay ganacsatada soomaaliyeed xoolaha ugu diri jireen dalka sacuudi arabiya wararka kale ee dhacdooyinka toddobaadka waxaa ka mid a wafdi ka socda dowladda qatar iyo toddobaadkan booqday magaalada muqdisho waxa ay sidoo kale sheegeen inay doonayaan inay maalgashi ku samaystaan degadaha soomaaliya wafdigaasi ayaa isla toddobaadkan tagay magaalada hobyo ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cismaan yariiso ayaa toddobaadkan soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo islamar ahaantaasina uu ku baabi'inayo dhammaan heshiisyadii maamuladii isaga ka horreeyey ay galeen ku aadanaa dholol hore loo bixiyey iyo jardiinooyin oo uu sheegay in maamulka gobolka banaadir hadda jiro uu baabi'in doono uuna burburinayo somalilan ayaa muddo afar maalmood ah waxay toddobaadkan ku soo rogtay xanibaad isticmaalka adeega baraha bulshada ee internetka loo adeegsado arrintan ujeedkeedu waxa uu ahaa sida ay xukuumadda somalilan sheegtay in laga hortago in ardayda dugsiyada sare iyo kuwa dhexe oo imtixaanaadka u fadhiisanayay ay isu gudbiyaan jawaabaha imtixaanaadka dhinaca kale ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya peter de clark oo v o eda toddobaadkan la hadlay ayaa sheegay inaan weli heshiis laga gaarin qorshaha gaarka ee mucaawanada somalilan loo siiyo oo dowladda soomaaliya ay bishaynu ka soo gudubnay beesha caalamku ugu yeertay inaan la cusboonaysanin qaabkii sida gaarka loola macaamili jiray somalilan baarlamaanka midooda yurub ayaa toddobaadkan waxa uu meel mariyey qaraar ku saabsan xaaladda soomaaliya waxaana qaraarkaasi waxyaabaha ku qorana ay ka midka ahaayeen in mowqifkii dhexdhexaadnima soomaaliya ay ka istaagtay xiisaddii khaliijka oo lagu sheegay in uu dheliyey in dalalka imaaraadka iyo sacuudiga ay joojiyaan lacagtii ay siin jireen soomaaliya iyagoo ku ciqaabaya go'aankaasi dhexdhexaadnimada ee soomaaliya ay qaadatay baarlamaanka midooda yurub ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay ku boorinayaan inay joojiso falal xasilooni darri ka abuuraya gudaha dalka soomaaliya sidoo kalena ay ixtiraamto madax bannaanida dhuleed iyo qarnimada soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa dowladda libiya ee toddobaadkan waxay sheegtay inay samata bixiyeen kuwii afartan muhaajir oo dooni ay la socdeen kula qaraqantay xeebaha dalkaasi libiya sidoo kale waxaa nolol iyo geeri la la'yahay lixdan iyo saddex qof oo muhaajiriin oo ka socday dalalka afrikaankahi oo xeebaha dalka libiya ka baxay kuwaas oo doonayay inay gaaraan waddamada yurub waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka ku maqasheen baarlamaanka midooda yurub ayaa toddobaadkan meel mariyay qaraar ku saabsan xaaladda soomaaliya qaraarkan waxyaabaha ku qorna waxaa ka mid ah mowqifkii dhexdhexaadnimo ee soomaaliya ay ka istaagtay xiisaddii khaliijka waxaana lagu dhaliilay lacagihii dowladaha imaaraadka iyo sacuudiga ay siin jireen soomaaliya oo laga jaray kadib markii go'aankaasi dhexdhexaadnimo ay soomaaliya qaadatay sida ay baarlamaanka midooda yurub sheegeen baarlamaanka midooda yurub wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda imaaraadka carabta inay joojiso falal xasilooni darri ku abuuraya gudaha soomaaliya sidoo kalena waxaa loogu yeeray inay ixtiraamto madax bannaanida ee qarnimada soomaaliya haddaba bayaankan ka soo baxay baarlamaanka midooda yurub sidee bay soomaaliya u soo dhoweynaysaa waxaa ila faaqidaya arrimahaas iyo kuwo kaleba maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed go-aankan baarlamaanka midooda yurub ka soo baxay sidee buu kuula muuqdaa go-aanka midooda yurub ka soo baxay dabcan wuxuu u muuqdaa in soomaaliya oo wadan itaal darana oo muddo ku jirta dagaalo iyo culeysyo badan darteed ay helayso yani yani awoodo caawin kara ama ka hor istaagi kara in yani lagu xadgudbo madaxbanaanidooda iyo in go-aanadooda siyaasiga ah ay qaadanayaan lagu taageero marka go-aan wuxuu ahaa dabcan midooda yurub ay soo saareen oo u hiilinayo yani go-aankii dhexaadnimada ay dowladda soomaaliya ka istaagtay khilaafkii udhexeeyay khaliidka waaya dhinaca kale marka la fiiriyo arrintani waxay imaanaysaa xilli inkastoo aan si rasmiya loo shaacinin ay jireen wadahadallo hoose oo imaaraadka iyo soomaaliya oo ku aadan sidii khilaafaadka loo dhammayn lahaa dowladda soomaliya ay ku baaqday inay wadahadlaan imaaraadka iyo iyaga marka baaqii dowladda soomaaliya iyo dadaaladii la doonayay in dhinacyadu ay meel dhex isugu yimaadaan oo khilaafaadkooda ay xalliyaan hadalkani ka soo baxay baarlamaanka midooda yurub muxuu saameyn ku yeelan karaa sida caadiga waxaa laga yaabaa in dowladda imaaraadka ay u aragteen culeys siyaasadeed kaga imaanayo beesha caalamka ama khaasatan midooda yurub arrintaa darteedna ay u joojiso yani wadahadalka noocaasa waxaa dhici kara in dowladda imaaraadka ay u aragto yani tallaabadii iyo habkii ay wax u waday qalad ku ah dunyadan ay ku aragtay talasna ay meeshan ku xakayso ee soomaaliya u furto weji cusub wanaagsan oo xoojinayo xiriirkooda dib loo soo celinayo diblomaasiyaddii ka dhexeysa soomaaliya iyo imaaraadka wax dhici kara marka labadaba noqdaba dowladda imaaraadka wax ay sameyn karaan ama waxayna ku xirantaha habka ay u fikiraan ama ay ugu fikiraan yani go-aanada kaga imaanayo midooda yurub kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo jooga muqdisho ayuu barnaamijka martigu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
tahay jamaal axmed cusmaan aad ayuu mahadsan yahay markana kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur buqaare
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa tahay nuur dhammaalku ugu horreeya haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray cadow mursal cumar cusmaan xaaji taliye firig iyo waxay yidhaahdeen maxamed nuur macalin iyo maadey cabdishakuur iyo mukhtaar mursal shigaley iyo maxamed sokor weyso iyo waxay yidhahdeen ibraahim mursal iyo maxamed yare butug iyo maxamed kule macalin iyo waxa ay yidhaahdeen kamaal cabdirasaaq geesdiir iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin taanii dhalasho inay gaarsiiyaan cabdulaahi maxamed maleysiya iyo xabiibo ibraahim mayow oo wiilu ugu dhashay bay yidhahdeen baydhabo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiwahaab cabdulaahi maxamed maleysiya ducaduna waa xaggeenna waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaan ana u raaciyey ibraahimow dhambaalka ugu horeeya dhankayga waxaa diraya dadka kale ah oo ay xabiibo cali xaashi diiriyey iyo dhammaan reer aadan ciise xasan oo kale ah mukhtaar aadan ciise iyo maxamed aadan ciise hindi cumar ciise iyo jamiile aadan ciise sahre aadan ciise iyo fawsiya aadan ciise cabdixakiim aadan ciise iyo mursal aadan ciise iyo khaalid aadan ciise iyo dhammaan reerahooda iyo caruurtooda oo kala jooga maraykanka kanada sweden finland kenya masar iyo soomaaliya waxay hambali gaarsiinayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah cabdulaahi cabdi maxamuud iyo afadiisa shukri aadan ciise oo arooskoodu dhacay waxaan arooskuu ka dhaca baa layidhi magaalada muqdisho waxaan leenahay noqda kuwa kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay aamiin ayaan leenahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maxamed cali karar iyo cabdifataax cali karar maxamuud cali karar iyo axmed cali karar iyo cabdulaahi cali karar xabiibo cali karar zahro cali karar farxiyo cali karar aamine cali karar iyo muuse xuseen ibraahim dhammaan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdiyare cali karar iyo marwadiisa maryan maxamed xirsi oo wiil ugu dhashay deegaanka garas baarley ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo waalidkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aamiin markaana aan jalleecno kaalmihii heesaha heesta ugu horeysana heesuhu iskuma jiraane waa heestii dardaaran iyo fanaanka muuse ismaaciil qaliille
dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habentadan hilaaci waa qalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeda ay haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habandadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hooydaadoy maahun gowdooda cali hadaganay hooydaadoy
kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara waa tahay dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil khaliil ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalka gacanteeda ku jira waa tahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah faarax xasan ciise iyo cali xasan ciise cawil yuusuf aw cilmi maxamed xuseen aw cilmi iyo axmed cabdisalaam mubaarag cabdi garboole iimaan cabdi garboole canab xasan ciise maryam xasan ciise iyo maxamed iimaan garboole dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos ay u dirayaan cabdirasaaq xasan ciise iyo marwadiisa zaynab maxamed cali oo laguna naso nabadoon arooskoodu wuxuu ka dhacay magaalada xiingalool ee gobolka sanaag waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo samse maxamed shirwac aabe xasan axmed cali hooyo hodan maxamed cali liibaan maxamed shirwac safiya xasan axmed nasro xasan axmed nimcaan jaamac maxamed jaamac xasan axmed nimco maxamed shirwac nimco ibraahim jaamac khatro xasan axmed iyo nuur maxamed shirwac iyo ha ka tegana bay yidhahdeen faarax maxamed shirwac dhammaan qoyska ilmo maxamed shirwac iyo ilmo xasan axmed oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxay hambalyo gaarsiinayaan weriye siciid cabdi maxamed iyo xaawo xasan axmed oo gabar ay ugu dhalatay degmada caabudwaaq waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey mamtaas siciid waxaana ay leeyihiin allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed waxtarta aamin ayaa leedahay aamiin mumtaasay soo barbaar warqad dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta waxaana diraya nimcaan jaamac maxamed iyo shiine jaamac maxamed yaasiin jaamac maxamed cali aadan maxamed aamina aadan maxamed amiin cali maxamed sabaad yuusuf cabdulaahi iyo abticiidiid cabdi cabdulaahi dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh iyo hawada u marinayaan baa layidhi kariime cabdi cabdulaahi iyo cabdi weli maxamuud oo wiil ugu dhashay xeryaha qaxootiga ee kaakuma saddex iyo labaatankii bishii juun eena dhaaftay waxaana loo bixiyay baa layidhi wiilkaasi mustafa ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi daandureeyo waxaan leenahay mustafa sowinow noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfacaa haatanna xaggii heesaa ayaan ku noqonaynaa ma og tahay inaad iga gardaran tahay waxaa ku luqaynaysa fanaanada faadumo cabdulaahi mandeeq
heestaasi dabacsan waxaan filayaa in aad ka wada hesheen waxaana ku luqeynaysay fanaanada faadimo cabdulaahi kaahin maandeeq dhammaalka gacanteeda ku jiro waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah maxamed axmed cadow iyo xuseen axmed cadow asli cabdulaahi cadow dahabe cabdulaahi cadow suleeqe cabdulaahi cadow xuseen cabdulaahi cadow xasan cabdulaahi cadow dhaayow cabdulaahi cadow iyo cabdinaasir maxamed mukhtaar yuusuf maxamed mukhtaar iyo muslime aadan cabdiraxmaan faadumo aadan cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan iyo falastiin khaliif yuusuf iyo dhammaan reer cabdulaahi cadow iyo reer mukhtaar maxamed waxa ay tahniyad aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosadda khadiijo mukhtaar maxamed iyo aadan cabdulaahi cadow oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada ceelwaaq waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhega midaad kala kulantaan bashbashii buraaqo ee bana owda kale si ubad qayr qaba dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe xaaji cuunsheeye axmed caraale iyo hooyo luul cali cadde iyo hooyo xaawo axmed maxamed aabe cabdi maxamed taakow hooyo siciido xasan maxamuud cabdiraxmaan xaaji cuunsheeye iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo maxamed xaaji cuunsheeye iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo sacdiya xaaji cuunsheeye seegeeda iyo carruurtooda iyo cabdiqani xaaji cuunsheeye xaaskiisa iyo carruurtooda iyo mune xaaji cuunsheeye seegeeda iyo carruurtooda iyo waxay idhahdeen seed abuukar xaaji cunsheey axmed iyo samsam xaaji cunsheey axmed iyo naciimo xaaji cunsheey axmed iyo sacdiye cabdi maxamed khaalid cabdi maxamed si wada jira waxay dadkaasi taaniyad u gaarsiinayaan nuuridiin cabdi maxamed iyo raxmo xaaji cunsheeye axmed oo aqalgalkooda uu ka qabsoomay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahedin kale sii ubad kheyr qaba aamin ayaan aniguna leenahay markaan kaalimihii heesaha heesta aan dhegeystayaasha u ciyaari doonana waa ubaaxi jacaylka iga istaahila ammaan iyo bogaadin
iho waxaa wadajir ugu luqaynaya fanaaniinta axmed inshaar olol iyo shakaroon axmed yuusuf
orinimaad noqotaa allayliyo allayle ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheed jaceeli isku aragti weeyaan wakay wakay kula tahay indha iyo indheed jaceeli isku aragti weeyaan wakay u arkay kula tahay
adaa iga mudan
qofke adaa iga mudan abwaya wax garadke runta darataye aqoontiisu wayn tahay abwaya wax garadke runta darataye aqoontiisu wayn tahay xaqa lagama iishe allayliyo allayle inaad aad libaxsaye xaqa lagama iishe allayliyo allayle inaad aad libaxsaye noloshayda ayaa kasokow ilaahay adiga adiga masutaane noloshayda ayaa kasokow ilaahay adiga adiga masutaane ililiyo warxolo tu araro dhibka lagu ilaabo magu soo baxay ililiyo warxolo tu araro dhibka lagu ilaabo lagu oombaxay ayaad iiga dhiganto eegmada shaleecada indhaha uroote ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaad uroote orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey orinimaadu noqotaa alayliyo alayli ayaan ayaan iyo nasiib leey indha iyo indheer jeceeli aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay indha iyo indheer jeceeli isku aragti weeyaan u arkaye u arkaye ma kula tahay
ruuxii jacaylka ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambalada ayaan ku noqolinaa dhambaalka haatan gacantayda ku soo dhacana waxa uu naga soo gaaray xasan axmed xuseen maxamed axmed xuseen ibraahim axmed xuseen cabduqaadir axmed xuseen salaad axmed xuseen maxamuud axmed xuseen cabdi axmed xuseen cali axmed xuseen canab axmed xuseen iyo waxay yidhaahdeen munaarayad axmed xuseen iyo raaxo axmed xuseen iyo carabo axmed xuseen iyo xulbo axmed xuseen iyo jamaad cabdi nuur iyo ugu dambaysta huda cabdi xasan dadkaasi dhammaantood waxay joogaan soomaaliya iyo dalal kale ee dunida qaarkood waxayna u hambalyeynayaan cabdirasaaq xasan axmed iyo rayaaq aadan xasan oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin eebbaheeda kale si ubad qayr qaba noqda kuwiina isku waara aamin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jiro waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah bashiir salaad barre oo ku magac dheer bashiir dheere xaaskiisa iyo caruurtiisa aadan aboollo iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi xasan baliil xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed qadar carabey maxamed taako xaaskiisa iyo caruurtiisa ibraahim cali caadle cabdixafiid cabdisamed zaciimka iyo cabdirashiid axmed rashka waa daandurayo saxafiyiintii muqdisho gaar ahaan kuwii ciyaaraha cabdiqani saciid carab waa gudoomiyihii xiriirka kubadda cagta soomaaliya iyo cabdi salaad ibraahim cabdiyare iyo maxamed cabdulaahi digrey maxamed cabdi mudey iyo saciid ibraahim buune iyo abwaan cismaan cabdulaahi guure burahan diini faarax dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad aroos ay u dirayaan ceydiid cabdiraxmaan aadan ceydiid waa saaxiibkay ceydiid anagoo ku hambaliyey iyo xaaskiisa sacdi axmed shire oo ku aqalgalay magaalada muqdisho khamiistii aanu kasoo gudubnay oo ay taariikhduna ku beegneyd shanta bisha juulaay labada kun sideed iyo tobanka waxaana ay ku aqalgaleen baa layidhi degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ducaduna waa xaggiina baa layidhi daandure waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kuwa isku waara dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray nuur axmed maxamed muuse iyo axmed dayib dalnuurshe xaliimo maxamed caraale iyo ubax maxamed caraale luul maxamed caraale nasiib ibraahim geedi iyo dhool maxamed caraale iyo caasho dhoore nadiifo dhoore iyo caamir maxamed caraale iyo garaad maxamed caraale baarliin cabdi maxamed faadumo axmed maxamed ifraax axmed maxamed maxamed axmed maxamed bahjo axmed maxamed iyo hodan axmed maxamed ister axmed maxamed iyo muxsin axmed maxamed waxa ay joogaan dhammaantood soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna hambalyo iyo bogaado gaarsiinayaan ayaana cali diiriye iyo maxamed cabdi salaad oo ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka kanada waxaana ay leeyihiin isku waara eebanahayda kala siiyo gabari caano wiili caano iyo bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan leenahay waa hagaage daandureyo markaan waxaa gacanteeda ku jirta tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah aaba cabdirasaaq geesdheere iyo aaba cabdicasiis geesdheere aaba maxamuud geesdheere aaba mukhtaar geesdheere eedda xibilo geesdheere iyo eedda xaliimo geesdheere eedda faatuma geesdheere hooyo ruqye sheekh maxamed iyo hooyo nuurte maxamed nuur hooyo salaade maxamed nuur abtikuusow maxamed nuur iyo cali ibraahim xasan cali wiir daynaba macalin cabdi dahab iyo cade ibraahim xasan faadume macalin maxamuud luul cabdirasaaq geesdheere rashiid cabdirasaaq geesdheere iyo ashqaro cabdirasaaq geesdheere iyo cabdijabaar cabdirasaaq geesdheere maxamed cabdirasaaq geesdheere iyo xabiibo cabdirasaaq geesdheere iyo dad kale oo fara badan baa layidhi waxaana ay tahniyad farxad leh ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosadda faraska iyo genyada baa layidhi usha iyo diirkeeda yaa salaam kamaal cabdirasaaq geesdheere iyo maryan cali ibraahim oou arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda wadajir waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara ubad kheyr qabana kala hela gabar iyo caano wiil iyo caano aamiin dhambaalkana nuur wuxuu naga soo gaaray cali xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda ibraahim xaaji maxamed nuux iyo xaaskiisa iyo gabadhooda aabe xaaji maxamed nuux iyo hooyo ambiyo maxamed cali iyo maxamuud xaaji maxamed nuux gabadhiisa iyo hooyadeed shukri xaaji qaasim iyo waxay idhahdeen bashiir xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda cusmaan xaaji maxamed nuux xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed xaaji maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdikaafi xaaji maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxa ay yidhaahdeen nasro cabdulaahi odageeda iyo caruurtooda iyo zahro cabdulaahi iyo cabdifataax cabdulaahi iyo nasteexo cabdulaahi iyo caruurteeda iyo maxamed cabdulaahi iyo xaaskiisa sacadiyo xaaji maxamed nuux odageeda iyo caruurtooda xabiibo xaaji maxamed odageeda iyo caruurtooda iyo salaado xaaji maxamed nuux iyo wiilkeeda maxamed nuur xasan yuusuf iyo waxaay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo makaay xaaji maxamed nuux iyo caruurteeda iyo xaliimo xaaji maxamed nuux odageeda iyo caruurtooda iyo ilmo saciid xaaji maxamed nuux waxaana ay dhammaantood jeceliyiin hambali iyo bogaadin inay gaarsiiyaan saciid xaaji maxamed nuux iyo aamina cabdikariim maxamed oo waxa ay yidhaahdeen ku aqalgalay sacuudi arabiya waxaanay leeyihiin isku waara ee banahida kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray jacfar maxamed kukaay aabe maxamed yuusuf hooyo timiro diriye hooyo xaliimo maxamed yuusuf iyo hooyo isniine cabdulle iyo eedooyin aamina cali xoosh iyo caruurteeda xabiibo cali xoosh iyo farxiyo cali xoosh iyo cabdulaahi cusmaan cali xoosh cabdi cabdi maxamed yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi dhaqane iyo xaaskiisa iyo abti nuur iyo xaaskiisa iyo abti cabdiqaadir xuseen iyo habaryaro salaado maxamed yuusuf iyo caruurteeda safiya maxamed yuusuf xabiibo maxamed yuusuf iyo hooyo xaawo macalin iyo aabe cumar kuusow iyo nasre cumar kuusow iyo shamse cumar kuusow iyo caruurteeda iyo faa'iido cumar kuusow iyo caruurteeda iyo leylo cumar kuusow farxiya cumar kuusow iyo kaafisa cumar kuusow iyo kowthar cumar kuusow iyo khatra xasan kuusow dhammaan dadkaasi oo ku nool dunida daafeeda ayaa waxay jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan cabdicasiis faarax cali iyo firdowso cumar kuusow oo ku aqalgalay orburo dalkaasi sweden waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala sii ubad kheyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay markaana aan jalleecno kaalimihii heesaha fanaanka axmed rooble cali dayax ayaa daandurayo waxa uu leeyahay cosub iyo dhul doogliyo cawbaarka dheeroo cadalay ku dhalatay ninkay calaf u noqotaa cunno ay u karisaa cawo iyo ayaa leh asalaam waa heestii cadale dhegays wacan
carabkiyo dhamxanagiyo ciridkiyo ilkaha caanahay ku nuugtaa weli ka soo cartamaye annaa sidaanu caashaqay calwasaadayoo kacay canaabay markaan idhi cidlaa noqotay meeshii carabkiyo dhamxanagiyo ciridkiyo ilkaha caanahay ku nuugtaa weli ka soo cartamaye annaa sidaanu caashaqay calwasaadayoo kacay canaabay markaan idhi cidlaa noqotay meeshii cosobiya dhuldoogiyo cowbaarta dheeriyo cadaalay ku dhalatee cosobiya dhuldoogiyo cowbaarta dheeriyo cadaalay ku dhalatee ninkay caalafu noqotaa cunna ay u karisaa cawaa iyo ayaan leh ninkay caalafu noqoto cunna ay u karisaa cawaa iyo ayaan leh camuku ma istaagto xataa qodaxuu ka maamudo camalku ma tilmaaniyo
waa tahay heesta cadaleh uu ku luqaynayay fanaanka axmed rooble cali haddaan intaas ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan markana ku noqonaynaa nuur dhambaalka aan gacanteeda ku haya ibraahimow waxaa diraya dadka kale ah dhammaan reer axmed cismaan reer cismaan jeelle iyo reer cabdulaahi cismaan oo aanan la kala reebin baa layidhi waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan abshir axmed cismaan iyo faa'iza cabdulaahi cismaan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada muqdisho saddexdii bishan julaay sanadkan labada kun sideed iyo tobanka waxay leeyihiin gabadhaas yar noqotii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin nuur dhambaalada dhalashada ayaa toddobaadka nagu badanah dhambaalkana waxauu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi iyo yuusuf macalin muxamed iyo deeqo xasan macalin iyo raxmo xasan macalin farxaan xasan macalin faysal xasan macalin fu'aad xasan macalin fahmo xasan macalin xasan nuur axmed cabdinuur axmed iyo axmed nuur axmed iyo ibraahim nuur axmed iyo dahabo aadan axmed iyo abshir aadan axmed iyo cusmaan aadan axmed dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dudada daafeeda waxayna taaniid u darayaan cali xasan macalin iyo namco nuur axmed oo gabar ay ugu dhalatay ceelasha biyaha waxaana gabadhaasi loo bixiyey kowsar cali waxay leeyihiin ducaduna waa hagedha kowsar waxaan leenahay noqo tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeeda banfacda aamiin ayaan leenahay ibraahinow anna dhankayga waxaan hayaa dhambaal tahniyad dhalasho ah xuseen aadan cabdulle kaynaan maxamed abuukar caseer ibraahim cali suubow cismaan cabdiraxmaan abikar iyo mahad saalax maxamed baaskey cabdirasaaq xasan cali ciiltire axmed maxamed fiidow gaasow iyo qaasim cilmi kuule maxamed sabriye xasan amxaar iyo saciid maxamed roble tabaasa cabdulqaadir sheekh cali dhegaweyne iyo cabdulqaadir maxamed xasan gaabshe fartuun cabdi sheekh iyo zaynab cali suubow dhammaan reer cali suubow iyo reer daarood wiilow waxa ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan maxamed cadow cali iyo najmo daarood wiilow oo ay gabadhi ugu dhalatay isbitaalka jowhar ee magaalada jowhar ki bisha juun ee sanadkan gabadhaasina waxaa loo bixiyey safiye maxamed cadow ducaduna waa xaggiina baa layidhi daandureyo safiya waxaan leenahay soo weynaaw waxaad noqotaa tii waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer axmed cusmaan reer cusmaan jeelle iyo reer cabdulaahi cusmaan waxaanay jecel yihiin inay taanid u diraan cabshir axmed cusmaan iyo faa'iiso cabdulaahi cusmaan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii soo weynaato oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeed banfacda aamin ayaan leenahay dhambaalka gacanteeda ku jira daandureyo waxaa diraya dadka kale ah maxamed cali karar iyo cabdifataax cali karar maxamuud cali karar iyo axmed cali karar cabdulaahi cali karar iyo xabiibo cali karar sahre cali karar farxiye cali karar iyo aamine cali karar iyo muuse xuseen ibraahim dhammaan asxaabtaasi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan cabdiyare cali karar iyo marwadiisa maryan maxamed xirsi oo uu wiil ugu dhashay deegaanka garisbaalley ee magaalada muqdisho waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay heesta ugu dambaysa nuurow indhegeysyaashan u soo qabanaynana waa qoyardhigga tallaabada qaabkii haldhaayay markaas saanta qaadaa laabtu ii qashuucdaa waa qalanjo dumaro rabbi qaayisiye qurux lagu tilmaamo nafta qancisaa tahay qalbigaa ku raaco qudhaydaa kuu irmaan yaa salaam waa dabcan erayo aad moodo in lagu qoray qalin dahaba codka ayaa kasii daran waana heestii qaali iyo fanaanka cabdi baadil weliba nuurow cabdi baadil waxaa kale uu aad u garaaco ku heesaa kabanka waa laxamiiste yaa waa salaam fanaan howlada waa beriya weliba waa fanaan heesihiisa maaragtay ay aada u macayihiin waxaanan maaragtay heestan ay ka mid tahay heesihii uu ku qaaday dalkaasi holland intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayey ibraahim xasan garbey daandurey iyo nuur xasan nuur buqaari tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaa iyo Nabadgelyo.
nabadgelyo idaacaddeenii galabnimona dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkaasi salaamaha ama hambalyada iyo heesaha ayaana ugu dambeeyey farsamada iyo soo saarista bashiir abikar ayuu ahaa saare cabdi axmed iyo anigoo no ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
tilmaamo